koruqaadidda nafaqada qaranka waa mashruuc caalami ah oo afar sano ka hor wacyigelintiisa laga bilaabay gobolada somalilan haddaba sida looga hortegayay nafaqa darada maadaama bulshada wadanka iyo gobolka ay soo food saartay abaar iyo sixir barar dhanka maceeshada ah ayaa mashruuca koruqaadidda nafaqada qaranka oo ay ku bahoobeen toban wasaaradood oo ka mid ah wasaaradaha xukuumadda somalilan ka bilaabay sidii looga hirgelin lahaa mashruucan degmada boorama sida uu idaacadda v o a u sheegay sakariya daahir cige oo ka mid ah howlwadeenada mashruucan marka barnaamijkan waa barnaamij global ah amba dee adduunka ka shaqeeya oo wadamo badan ay ku bahoobeen somalilandna wuxuu ka shaqeeyaa sanadkii afraad buu marayaa waxaana ku bahoobay de barnaamijka xafiiska mahamiyaddu leeyahay waxay ku tusaysaa xafiiska madaxweyne ku-xigeenka hoos yimaada toban wasaaradood iyo laba hay-adood baa ku bahoobay markay noqoto dowladda dhexe barnaamijkana wuxuu de ku saabsanya intaa lasoo dhisay wacyigelintiisii iyo nidaamkiisii iyo qaabdhismeedkiisii baan muddo soo wadnay waxaa maanta aan u joognay halkan magaalada boorama caasimadda gobolka awdal in aanu iyadana barnaamijkii sida qaabkii maamul daadejinahaan ugu soo samayno oon maanta halkan labadii cisho u dambeysay shalay iyo maanta aan aan ku falanqaynaynay muxuu yahay barnaamijka koruqaadidda nafaqadu muxuu maxaayahde maxaa laga rabaa hay-adihii iyo dowladdii hoose iyo xafiiskii barasaabka iyo iyo wasaaradihii ku bahoobay isku duwayaashoodii o dhan baa nala joogay labada maalmood waxaana uga warramayno aan warbixin ka siinaynay qaabdhismeedkii hawshu si ay u socon doonto ayaan ka siinayn marka barnaamijku maaha barnaamij isagu dee funding wada laakiin waa barnaamij loogu talagalay inuu isagu shaqa abuur ma sameeya laakiin wacyigelin si arinta maxayde nafaqa darada ee heer qaran iyo heer gobol loola loola dagaalami laha ayuu ayuu ku saabsan yahay nafaqa darada waxaa keena dhowr arrimood oo sababa sida uu inoo iftiiminayo maxamed faarax kibaar oo aqoon u leh waxyaabaha ay ka dhalato nafaqa daradu haashim sheekh cumar goode aad baad mahadsan tahay waxyaabaha nafaqadarada keena saddex qodob baa ugu muhiimsan oo aasaas u ah mid waxaa la yidhahdaa underlying causes baa la yidhaha waa sheeye iyagu nafaqada si toosa aan u sababin ee saamayn ku leh shayna waxaa la yidhahdaa sheeye aasaasiya oo hay ka soo bilaabanto shayna waxaa la yidhahdaa waa shay degdega shayga aasaasiga haddaan ka bilaabeen nafaqadarada sabab waxaa ka mid a wax soo saarka dalka cunooyinka kala duwanee wadanku la soo baxo siyaasadda dowladda cuntada wadanku uu soo dhoofsanayo waxyaabaa waxale waxyaaba aasaasiga oo inta badan waa heer qaran oo shuruucda dalka nafaqada iyo cuntada ay ka leeyihiin iyo cuntada iyo cuntada soo galaysa tayadeeda taasi taabay khusaysaa iyo golobali adduunyadoo dhanba food systemka haabkan cuntada iska dhex gudbaya taasi saamaysa xitaa dagaaladaa saameeya abaarahaa saameeya ganacsiga wadamada la iskaga dhex gudba ayaa saameeya taasi waa ta aasaasiga shayga la yidhahdo underlying cause waa shay isagu xidhiir dhow la laho underlying cause waa waa sabab xidhiir lale inay nafaqadara dhacdo nafaqara toosa maaha xidhiir bay laleedahay waxaa ka mida biyola'aantii baa ka mida waxaa ka mida qofkii caafimaadkiisu liitaa ka mida hiddo inuu u leeyahay nafaqadaraa ka mida oo cunto ku filan hadduu waayo waxaa ka mida hooyadiiyo dhallaankii oo nafaqadara ku dhacda ka mida dadkii oo caafimaad wanaagsan waaya iyo nadaafad taasina waa shay sabab kule lug kuleh inay dhacdo waa qodobka labaad qodobka ugu dambeeyee sababa nafaqadarada waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa xaalad degdega weeye waa laba iyadna lagu soo koobaa qofki wuxuu cunaba inuu total waayo waa immediate waa degdeg iyo waxa la yidhahda disease xanuunba qofkii ku dhacay labadaas waa labada ugu badan marka la eego somalilan gaar ahaan goboladan gobolka awdal oo waxaa kusoo noqota abaaro iyo xanuuno ayaa kusoo noqota dadkii caafimaad ma helaan sidaa daraaddeed diseaskaasi iyo xanuunadaabaa keena saddexdaa qodob baa ugu waaweyn waxyaabaha nafaqadarada sababa
sidoo kale waxaa jira siyaabo looga hortegi kara nafaqadarada iyo tallaabooyin muhiim ah oo ay ka mid yihiin koruqaadista waxsoo saarka beeraha iyo ilaalinta tayada cuntada dibadda ka imanaysa sida uu mar kale inoo sharaxaya aqoon-yahan maxamed faarax kibaar waxyaabaha laga hortegi kara waxaa ka mid a qodobka koobadee basic howska qodobka aasaasiga sababa waa inuu wadanka waxsoo saarkiisa kor loo qaadaa waa ina cuntada lasoo dhoofina wadanka soo galaysa waa ina tayadeeda la eegaa nimanka ganacsatada ee cuntooyinka soo dhoofiya iyaga waa ina shuruuc loo sameeyahay lagu kaantaroorayo waa in cashuurtii laga jebiyaa cuntadii waa ina wadanka kor loo qaadaa ama ha soo degto ama ha soo baxdo tayadeediina kor loo qaada hay-adda tayada cuntada hubisa kaasi waa qodobka koobaad Een, qodobka labaad ee een, shayga isagna lugta kule ee underlying causka la idhaahdo sababi karana waa inaa xarumii caafimaadkii la kordhiyaa sida een, mchkii xaruntii hooyada iyo dhallaanka waa inaa tallaalkii kor loo qaadaa een, waa inaa nadaafadii kor loo qaadaa waa inaa wacyiga dadkana kor loo qaadaa si kastaba ha haatee xaaladda nafaqadarrada ayaa timaada wakhtiyada ay dhacaan abaaraha cudurrada dagaalada iyo dhaqaale xumadu haashim sheekh cumar good v o a boorama